maalinta dagaalka hadda ka socda oo dagaal siyaasadeedka ah waxaa laisku afgaran laayahay waa un dhaqaale dhaqaalahunan haddii la istaamo aan wada hadalla waa aan wada heshiino haddii la istaamo oo shaqadu inay hal tahay sida soomaaliya ay hal u tahay inay hal u tahay la wada garto dhaqaaluhu wuu wada deeqayaa maamul goboleedyada hadda waxaan garanayaa dagaal siyaasadeedka meesha ka socda waxay wada aaminsan yihiin nin walba dawladda dhexe dagaal bay kula tahay war dawladda dhexe nin adoo kalaa haya nin adoo kalaa maamula iskuuqad baasiin isku dhaqan baasiin wada hadla oo isu taga intay hadda puntland u wada cararayaan in ay tanasulaan oo wada hadlaan oo dala soomaaliyeed laga hadlo oo dalaha ay iyaga raadinayaan ee ah danaha sokeeye nin walba kursiga uu ku fadhiyo